Bamka oo ahaa nooca gacanta laga tuuro ayaa habeenimadii xalay waxaa lagu weeraray guri uu deganaa gudoomiyaha xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo waxaa ku dhintay qaraxaasi gudoomiyaha xaafadda Isha ee gurigiisa la weeraray kaasi oo lagu magacaabi jiray Aadan Xuseen Aadan oo loo yaqaanay Aadan Farkeeto iyadoo ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah carruurta uu dhalay gudoomiye xaafadeedka la dilay kooxaha qaraxa ku dilay gudoomiyaha xaafadda Isha ayaa ka baxsaday goobta inkastoo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa madaniga xaafadda Isha ay qaraxa kadib howlgallo ka sameeyeen xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo dhinaca kale gelinkii dambe ee shalay ayaa tuulada Awdiile ee gobolka Baay wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kooxda Al-shabaab gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas ayaa v o a u xaqiijiyey iskahorimaadka ka dhacay gelinkii dambe ee shalay tuulada Awdiile isagoo intaasi ku daray inay rag shabaab ka tirsan ku dileen iskahorimaadka kuwo kalena ay nolol ku soo qabteen dagaal dadka dhex maray ciidamada dowladda iyo iyo nimankii khawaarijta ahay al-shabaab deegaanka awdiile marka wa u taasoonaday saddex qofna walku dili laba qofna walaa kugu awdiilna waa tuulo muhiima oo isku xirta degmada bardaale iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo